waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal muddo dheer ayuu gabyaaga soomaaliyeed ahaa qof dalka uu ka dhasho danihiisa u adeega mar walbana u darban daafaca maalkiisa iyo magaciisa ha yeeshee wixii ka dambeeyey halgankii gobonnimada loo soo galay kaalintiisii isbeddel weyn baa ku dhacay markiiba hormuudyadii halgankaas buu inta ka mid noqday isu taagay daafaca ummadda magacaasoo markaan loola jeedo tololka soomaaliyeed oo idil geeska afrika dhinac kasta ha ka joogeena guwaabiyaha dadweynaha kiciya iyo horseedka madax bannaanida wuxuu ahaadaba waxaa la soo gaaray xilli kale oo intii hore oo dhan ka duwan gobonnimadii lagu taami jiray ayaa soomaalida qaarkeed u soo hoyatay jamhuuriyad soomaaliyeed ayaa dhalatay markaas baa siyaasiyiintii hoggaankii dalka gumaysigii kala wareegeen taasina waxay keentay howlihii gabyaagu inay kor labaad isbeddelaan inay wax ku soo kordhaan halkaasna ay ka dhalato maansada soomaaliyeed ee casriga ah kuna saabsan maamulka iyo siyaasadda sidaynu ka warqabno maanseyahanada magacaas u qarma ee haddana mabda'a lihi weligoodba meel sare ayay bulshada ka joogeen mar hore iyo mar dambaba waxay ahaayeen qareennada dadka ay ku tirsan yihiin sidaa darteed baa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kadib waxaa soo shaac baxay hal abuuro mar walba indhaha ku haya howlaha dowladdii curdanka ahayd iyo sida raggii loo dhiibay ay u wadeen iyaga ayaa ahaa loona aqoonsanaa damiirka ummadda iyo buunkeeda had iyo goor danaheeda kor ugu dheeraysta iyaga ayaa laga fili jiray marba dhaliilaha maamulka lagu dareemo inay wax ka yidhaahdaan sidaasna ay hiil ugu noqdaan dadweynaha qaybihiisa aan codka lahayn taas ayaana sabab u ahayd inay goor hore isqoonsadaan siyaasiyiintii hoggaanka dalka qabatay iyo maanseyahanadii aan iyaga hooskooda harsan jirine door biday inay dadweynaha ku jaal noqdaan hadiiba iyada oo maalmihii calansaarka aan wax qumaniba ka soo wareegin ayaa hogaamiyeyaashii dalka la dareensaday waxaa loo hormariyey si deg deg ahna loo wada haaraamay laanta sharci dejinta ee dowladda xubnihii baarlamaanka ee boqol iyo kow iyo tobanka nin ka koobnaan jiray ayaa afka la saaray waxyaabihii lagu eedeyn jirayna waxaa ka mid ahaa in la doorto markay rabaan oo keliya inay tolka soo dhex fadhiisan jireen isu bihinbihin jireen markay codka ka helaanna muddo shan sano ah aanay dib ugu soo noqon jirin in iyaga oo aan wax sidaasa qaban jirin ay haddana isa siiyeen mushaar laba kun oo shilin dhammaa oo khasnadda dowladda aan ka go'i karin iyo inay go'aamiyeen iyaga mooye inaan cid kale golaha wasiirada loo magacaabi karin intaas waxaa dheeraa laguna ceebayn jiray doorasho walba dabadeed inay u xusul duubi jireen kharashkii uga baxay siday ku soo ceshan lahaayeen isla markaasna ay jeebabka ugu hubsan lahaayeen midda soo aadan wixii ay ku geli lahaayeen waxaa lagu hiifi jiray in badankood ahaa niman kursiga aad u jeceloo inay haystaan darteed dhiigga dhallinyarada tolka u daadin jiray in la dooran waayaana aysan geeri uga duwanayn allaha u naxariistee gabyaa la odhan jiray cabdi cali dhoon yuusuf oo cabdiwaaye lagu naanaysi jiray kana mid ahaa hal abuurada dhaqan siyaasadeedkii waayadaas aad ugu fiirsan jiray ayaa jeer gabiyey xildhibaanadii xamar joogay ayaa waxay ula ekaadeen ari daraaceedoo muddo dheer oomanaa dabadeedna isaga oo doon u batay kaalin ceel inta la keenay la kala hori waayey markuu arkay darkii iyo qabaalkii oo biyo looga buuxiyey halku dhaggii waayadaas ay soomaalidu gabaygaa ka qabsatay ayaa wuxuu ahaa haddii ari qamaam oo qatimay hela qabaal buuxa qoortoo la jiido iyo dhegtooda qabta mooyaane ninna qaylo kuma yaacin karo doon qabowsadee maanseyahanadii gabayada dhaliisha xambaarsan maamulayaashii baryaha u tirin jiray waxay tixahooda ku sheegi jireen dowladnimadii soomaaliya inay qalloocatay markii hoggaankeedu u gacan galay qolyihii gumaysiga u adeegi jiray raggii iyo dumarkii u soo halgamayna jidadka looga dhaqaaqay sidaan filayo intiinna barnaamijkan ku taxani inaad xusuusan tihiinna waxaa jiray gabay mar dhexdaasa aan halkan kaga faallooday oo allaha u naxariistay cali xuseen tiriyey kaasoo tuduc ka mid ah uu si tiiraanyara ugu soo qaaday gumaysi raacyadii halgankii gobonnimada ka soo horjeedi jiray siday xafiisyadii dowladda ula wareegeen waatuu lahaa talyaaniga ximaarkaa kuwii inagu xeeraayey xaashida madow wiilashii lagu xariiqaayey ee toogashada loo xukumay yaa xafiisyalahe xalwaddii waxaa cunay kuwii xaawo gowracaye raggii kalena way xaarato xaqa ku taagnaay sida cali xuseen raggii gebyi jiray ee qabyaaladda ka xoroobay dadweynahana ku jaalka noqday ma yarayn waxaana ka mid ahaa allaha u naxariistay xaaji aadan axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray taariikhda noloshiisu siday ina barayso wuxuu ahaa gumaysigii ingiriiska ee waqooyiga nin aad ula diriray kadibna xukuumadihii soomaaliya ee rayadka ahaa ay is-eedeen nin aqoon leh oo hanaanka dowladaha loo wado wax ka yiqiin buu ahaaye laba sano wax ka yar markii calanka la haystayba wuxuu dareemay hiddihii qabyaaladeed oo la xalaalaystay musuq maasuq aan laga xishoonayn iyo hantidii yarayd ee ummaddu wada lahayd oo la kala boobayo markaas buu bilaabay inuu tiriyo gabayo kulkulul oo uu dharka kaga dhigi jiray madaxdii sarsare ee xamar joogtay iyo sidoo kale shaqaalihii wasaaradaha ee ka howlgeli jiray ceerigaabo oo uu isagu jeerkaas ku noolaa wuxuu ka murugoon jiray in dowladnimadii ay u afduuban tahay duul aan u soo halgamin dadkii u soo burburay oo rag iyo dumar bar ahaana ay waddooyinka xooran yihiin taas baa ku abuurtay xanuun lahan badan oo inuu eersan doono uu ka baqi jiray markaas buu qayb ka mid ah tix ujeeddadaas le oo waayadaa tiriyey wuxuu xaajigu ku yidhi fatuuradaha nimankaa watow waad fasaqanteene fudayd laguma helin dowladdaad faraxumayseene feedhanay wareegaan raggii faydankii galaye idinkoon filiin tuurin baa fooqyadii koreen goortuu faraaggii dhashadae faransigii dhoofay fahmadaan malaysanahayiyo ficilkii beenowye nin kastoo fadhiistaa kursiga nagu filaan waaye gobonnimo halkii lagu furay foorartaa weliye fin baa laabta iga soo baxoo feeraha u dhacay tix kale oo maasadiisa ka mid ah ayuu xaaji aadan aad ugu haaraamay isla nimankaas maamulkii dalka qabsaday ee markuu tagaayay uu gumaysigu xafiisyadii dowladda gacanta ka geliyey isaga oo aan wasiir iyo xildhibeen u kala soocayn ayuu ku tilmaamayaa caddaankii dalka laga eriyey inay arday u ahaayeen waxyeelada shacabka haddii la yidhaahdana uu karal qarsan noqonayo wuxuu haddana ku sheegayaa shacab iyo dowladnimo toona inaysan dan ka lahayn soomaalida toltolka isu laynaysa inay iyagu isku diraan hanti urursi mooyee wax kalena aanu maankooda ku jirin wuxuu yidhi malcuunkaynu erinaa ahaa macalinkoodiie halkii kalal ka miisaayey bay mirar siyaadseene mas bay nagu noqdeen iyo abees mici ku dhiiglaahe mindidii walaa xawli bay nagu maqiiqeene muraad uma leh dowlad iyo shicib labada meeloode iyagaa mu'aamarada wada mawdka laysdilo ee maqsadka iyo ujeeddaduna waa maal ay ururshaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo